waxaa sii kordhaya tirada dadka barakacaya xaafadaha kooshin xaawataako iyo howlwadaag oo dhammaantood ka tirsan magaalada beledweyn kadib markii uu ku fatahay webiga shabeelle dadka ka qaxay fatahaadda webiga shabeelle ayaa badankood degay duleedka magaalada qaar ka mid a bulshada xaafadaha kooshin xaawataaki iyo howlwadaag ayaa redio beerul u sheegay in weli dadka ay barakacayaan waa dhowaa radio berula haddaan warbixin ka siiya anigoo ahaa gudoomiyaha dhalinyarada xaafadda kutiimbo laanta kooshin xaafadda kooshin laanta kutiimbo waxaa sii kordhaya barakaca iyo cabsida laga qabo fatahaado hadda haddii halkan idii ka cadday waxa waaye dhammaan waa laga guuro xaafadaha raadeelka buloqorax belisdiid kutiimbo xaafadda xeendhaabtu waa beri dhammaan biyaha waa la wareegeen anaa hadda dhex taagan hal qoysna ma degano ilaa iyo dhalinyaro ama dad hadda ka bixi karo ama dad boorsooyinka qaadan kara kaliya dhammaan saaka waa laga wada baxay haddana waxaa sii kordhaya tirada guuritaanka aad u badanaysaa biyahan waayahan si loo lahay naqaa jiro waa kasii tira batay ama naqii hadda saakay meeshii ay joogeen iyo meeshii hadda galeen wax isla xitaa maahan saakii annagaa tagnay ilaa iyo hilikaliila hoodley wax yaraa socday haddana gebi ahaanba magaalada waa la wareegeen ilaa xaafadaha dhanbo haddana waxaa la fili karaa inay caawi laamiga ka gooyaan ay gebi ahaan magaalada ka gooyaan sida laamiga inay buundada iyo daraawiishta iyo iyo ajabka iyo meelahaas inay ka gooyaan daarussalaam iyo meelahaas caawi gooyaan la fili karaa marka biyahan lama dhaliilsan karo hadda maadaama xaafadaha ay soo simeen laamigana waa goyi karaan magacaygu ah maxamed xasan waxaan joogaa magaalada beledweyne ee xaafadda xawataako biyahaas aameyntooda idinka sheekeeyo dhagaxjibis ilaa laab dheer ilaa iyo xiintooy shaamicaan dhulkaas dhan waa laga walaqaxay alxamdulilah waa qadar ilaahay marka ilaa kulanta waa laga walaqaxay koley kama warqaba aagga iyo raadeel iyo dhulkaas dhan kolley waa un laga soo fatahaadda way saamaysay fatahaaddan oo ah sikadiisa ku imaatay ayagoo ah biyaha zaa'id u socdo oo qulqulayo biyaha saa'id u socdeen xawaariyoodu waa badan yihiin kolley anaga xalay webiga waa joognay waa un celis malahan marka alxamdulilah waa ilaah mahad iskale ilaah subxana wa taala mahad iskale sanad kasta fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle ayaa waxa uu saameyn burbur iyo mid nafeed ka geystaa magaalada beledweyne